innagu haddaynu soomaalinay waxaynu qaadanay dariiqa ayna yareeyaba dowladdii weynayd waa lagu heshiin waaye ina kala gooya gobolgobolkay ina kala gooya waa ina yareeyadii reerkaa heshiin waaye laba suldaan u samee kuwa hoosahasi waaye saddex caaqil u samee waa ina yareeya xalkeennu hadduu qabiilka yahay hadduu dowladda yahay hadduu shirkadda yahay shirkadda alxoola laisku daraya say u buumuunsantay u shaqaynayso ayaa la odhanayaa labadii wadaade hayste baa isqabtayoo way ku kala baxeen midna laba gaadhuu qaatay midna laba guruu qaatay waa ina yareeya xalkeennu halka dunidu ay tahay mushkiladdu markay dhacdo war mushkiladda xal ma u helaynaa waa taasi caalam alislaam oo dhan maxaa ka jira ma gaal baa intuu u yimi jebiyey maya caalam alislaam innaga isjebinnay gaalkuna dabku inala huriyey mid qori inaga iibiya iyo mid ina amaahiya iyo mid yidhaahda adaa xaq leh horu soco waa ku garab taagnaya iyo mid yidhaahda qaanuunkan kugu taageeraya united nationka sidaa yidhi wuxuu doonayaa kugu taageero isna dabaduu kaa riixay markaad jabtayna wuu ku daawado wuu kugu qoslay weliba markaad xad jabkaagu gaadhayna wuxuu yidhi waxbaa kuu yaro dhiman oo wisaayi ah baad u baahantay hay-adaha midoobay iyo inay kula taliyaan waxaan idiin sheegayaa soomaaliya waxbarashadeedu dugsiyada hoose sagaal boqol oo saacadood buu ahaa kurkulamkeedu sagaal boqol oo saacadood ayuu ninka yar elementary schoolka dhigtaa kurkulamkiisu ahaa markay isdishayee jabtay ayaa yunusko timo waxay tidhi annagaa idiin qorayna idinku dee waa waalateen ileene annagaa idiin miyir qabno annagaa idiin samaynayna manaahijtii laakiin caqligiinnu rehabilitation buu u baahanyo ma qaadi kartaane shan boqol iyo afartan saacadood baannu idinka dhigaynaa shan boqol iyo afartan saacadood silibas ku salaysan ayaannu idin siinaynaa si aad wax u barataan idan markaad jabto waa laguu talinayaa waa laguu talinayaa si kastaba waa lagugu talinayaa ilaahay aayadda markuu inoo tilmaamay war waad daciifaysaan oo awooddiinnuna waad tegaysaa oo cadowgii baa idinka faa'iidaysanaya ha isqabanina ayaa haddana aayadda waxa lagu gebagabeeye u fiirso wasbiruu ina allaha maca asaabiriin baa la yidhi dadku markay wada joogaan bini aadamku mar kastoo tiradu sii badato mashaakilkuna wuu la bataa ile bini aadamku qof waliba akhtaadiisiibuu wataaye mar kastoo tiradu sii badato mashaakilkuna wuu la bataa dadka aan xalka aqoonini mashaakilku markuu dhaco sida loo xallilo dadka aan aqoonini waxay xal ka dhigaan nidaamka la ydhaahaa ina yareeya si xalku inooga yaraado kun nin baynu ahayn soomaaha waa isqabannay haa mal xal isberi weyne afar iyo boqol iyo lix boqol inoo kala jebiya marka nin waliba guruubkiisu ku farxaya waa intaa isku ra'yiga haye mushkiladdii baa soo yaraanaysa ilaan guruubkani markay hadhow isqabtaan maxaa xal ah waa ina yareeyadii dee inoo kala jeex weeyaan gooso intaadaanna intaydaan goosanayaa laba boqol baanana qaatay hadda saddex boqol ama afar boqol qaado ina yareeyay xal ka dhigaan dadkaan aqoonta lahayn bini aadamka si caqliguu ku dambeeye fakeraya waxay dhahdaan ayi mushkila timaada solution bay leedahan xal raadinno mufaawadaadka aan badinno wadahadalka aan badinno xal aan raadinno there should be a solution waa inuu jiraa waddo mushkiladda lagu xallili karaa saa daraaddeed innagu haddaynu soomaalinay waxaynu qaadannay dariiqa ayna yareeyaba dowladdii weynayd waa lagu heshiin waaye ina kala gooya gobolgobolkay ina kala gooya waa ina yareeyadii reerkaa heshiin waaye laba suldaan u samee kuwa hoosahasi waaye saddex caaqil u samee waa ina yareeya xalkeennu hadduu qabiilka yahay hadduu dowladda yahay hadduu shirkadda yahay shirkadda alxoola laisku daraya say u buumuunsantay u shaqaynayso ayaa la odhanayaa labadii wadaade hayste baa isqabtayoo way ku kala baxeen midna laba gaadhuu qaatay midna laba guruu qaatay waa ina yareeya xalkeennu halka dunidu ay tahay mushkiladdu markay dhacdo war mushkiladda xal ma u helaynaa ma jirtaa solyushana kaga bixi karna qaab aynu horo wixeennan xooggeenno inaan kala dirin inta mushkiladdaa ma ka saari karnaa meesha tan caqligu saasuu ahaa quman inuu keeno laakiin innaga caqligeennu wuxuu keenay dee baadiyaynu iskaga nooleen baadiyaha marka la ysqabto dee gabadhun baa la yidhaahdaa naa awrka ii qabo intaad heeryada saarto waxaa ku gurato ayaa dabeetana bannaanka ilaahay kale aybaad isaga guuraysaa ilaa waa dhul wada bannaan bu ahayo meeshaad doontaa iska degaysaa caqligii guuritaanka ahaa baa inagu jira oo ah labadiis qabtaaba inay awrta inoo kala furin ay idhaahdaan dabeetana uu ka tago caqliga bini'aadamkee suubane ma aha dadka kama dhib badnin dadka barh baa moodayo soomaalidu inay mushkilad doonto waxaan u arkaa soomaalidu dadka ugu mushkilad yar leynayeen waa dad isku afa isku diina isku dhaqana waxay ku kala gedisan yihiin oo badanaanay jirin yes waa isyara duldulmiyeen ama xoolay kala qaadeen ama dhib baa dhex martay dhibi waa jirtaa laakiin ma aha dhibta dunida ugu buuran mushkilaadka dunida ugu buuranna ma aha waa mushkilaad xal loo raadin karayo sidaa ogeed ilaahay aayadda wuxuu ku gebagabeeyey wasbiruu in allaha maca saabiriin war sabra baa la yidhi sabra waa qaabka mushkiladda loo xallilo ha kala yaacinee sabra oo kiina xun u sabra oo dulqaata oo kala dambeeya oo wasbiruu baa ilaahay yidhi in allaha maca saabiriin